noocyo kala duwan leeyihiin idanka ilaahayna inta dhiman annaga ayaa bowsan doona haddii cashirkii naloo bilaabay weli waxaad nagala socotaan waa madasha furan oo aad ka dhegaysanaysaan idaacadda c j s r c j s f waa tahay dhegeystayaal halkaa weliga aad kala socotaan qadarka muusiga waa madasha furan oo aad ka dhegaysanaysaan c j s f haatanna aanu jaleecno dhankii heesaha waa cabdishare jaamac jooqle ilaahay caafimaad ha siiye dhegeysi habboon
indhaha nuurkooda iyo ilayskana i ahay midaanigarka oo ahaa ilaashaday waaye badan midaanigarka oo ahaa ilaashaday waaye badan indhaha nuurkooda iyo ilayskana i ahay waxaa helay iima wade arxana anoo naga dhaxayn waxaa helay iima wade arxana anoo naga dhaxayn intaan ifka noolahe noolahe noolahe intaan iunka noolahe hele imude abalna ano naga dhaxayn waxaa hele imuwade arhanna ano naga dhaxayn intaanunka noolahe noolahe noolahe intaanunka noolahe doomana asaaska jacaylkayo abuur qora aan ahay waxaa helay naarafo afkarad anu naga dhaxayn waxaa helay naarafo afarkarad anu naga dhaxayn intaanun ka noolehe noolehe noolehe intaanun ka noolehe waxaa helay naarafo afkarad anu naga dhaxayn waxaa helay naarafo afkarad anu naga dhaxayn intaan ifka noolehe noolehe noolehe intaanunka noolehe
intaan nuurka noolahay kaasi wuxuu ahaa ilaahay caafimaad sareecan ha siiyo cabdi jaamac shire jooqle aada iyo aada hees inaba aan caadi ahayn intaan ifka noolahay kaasi wuxuu ahaa naarafuuf hees inaba caadiya mahayn waxay xasuusisayba taariikh hore oo laga soo tegay waxaan caafimaad halkan uga baryaynaa ilaahay inuu siiyo cabdishiro jaamac jooqle waxaan haddana idiin ugu baaqayaa ama idiin soo bandhigayaa eh, barnaamijkii udub dhaxaad oo ah barnaamij ku saabsan een, udub dhaxaad waxa weeye Ah, udub dhaxaad waxa weeye doorka haweenka waa barnaamij loo baahan yahay because bulshada soomaaliyeed waxa udub dhaxaad u ah haweenka sida caadigaaba haddaan indhaha layska ridayn hooyo la-aanteed ama walaal la-aanteed soomaaliba iyo ummadiba adduun meel may gaadheen ayaan maxamed bay noo soo diyaarisa iyada ayaanan insha allah biidmillaahi kariim eh, ku wareejin doonaa waxaad naga dhegaysanaysaan waa madasha furan iyo barahayga bulshada ah Een, barnaamijka udub dhagxaad waa qaybtii labaad ee toddobaadkii hore waxay ahayd qaybtii oo bilow ah Een, haddana waxaanu een, idiin soo jeedinaynaa qaybtii labaad haddii allaha awoodda la ogolaado waxaan idiin kala baxayaa mikrofoonka idinka iyo
xasan waad iyo aad Ayaan, ayaad u Maxamed.
mahadsan tahay Ee, barnaamijkii udub dhaxaad weli diyaar inooma ahan Ee, weli waxaanu ku guda jirnaa dhegeystayaal baraheennay ee, barnaamijkeennii fiidnimo toddobada ilaa iyo sideed sideedda waa buurta bernaby halkaad naga dhegeysanaysaan sagaal eh, sagaashan dhibic hal f m c j s f c a iyo dhammaan baraheena bulshada waxaad nagala socotaan waa habeen kasta oo sabti ah toddobada ilaa iyo sideedda barnaamijyada aan idinkugu talagalnay habeen walba Diyaar oo aad hadduu yahay.
maqlaysaana waxaa ka mid ah eh, barnaamijka diiniga ah miidda suugaanta iyo Hooyo.
barnaamijka afka hooye ka baro madasha furan ee, udub dhexaad
Sooyaal.
ee, ee, sooyaal iyo weliba barnaamijyo aan ugu talagalnay wararka iyo waxyaabihii ugu dambeeyey ee ka dhacayo dalka canada iyo guud ahaan qurbaha meelaha ay soomaalida ku nooshahay wararkii dalka hooyo inta badan waxaan isku dayaynaa in aan banaanka ka marno oo waxa aanu haddaanu nahay reer canada aan heshiiska ku nahay inaan samayno Ee, waxaa inagu soo maqan barnaamijkii udub dhexaad oo inoo soo diyaariso halkaana nagala socodsiiso ayaan ee, maxamed marka horese qadar muusiga ah ayaanu kusii sugaynaa haddii eebaha awood laadmo
Thank dhegaystayaal hannaanka dowladnimo ee dhammaadkii qarnigii sagaaliyo tobnaad
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wbarakaatu dhegeystayaal idil ahaantiinba kusoo dhowaada barnaamijkeena udubdhexaad oo aad toddobaad kasta ay nagala socotaan idaacadeena madasha furan barnaamijkan waxaa idiin daadihin doontaa anigoo ayaan ah sidoo kale waxaaynu caawa falanqayn doonaa mawduucyo la xidhiidha doorka haweenka soomaaliyeed haddaba dhegaystay intaynaan gudagelin barnaamijkeena maanta bal aan su-aal yar isweydiino maxaa bulshada ka dhigi kara mid taagan oo horumar gaadha maxaase dhaca haddii la ilaawo kaalinta dadka lafdhabarta u ah bulshada su-aalahan ayaa inoo noqon doona albaabka aynu maanta ka geli doono fahamka doorka haweenka soomaaliyeed xikmadeena toddobaadkuna waxay idin leedahay bulsho qiimaysa kaalinta haweenku waa bulsho dhisan bulsho dayacdaana horumar ma gaadho sidaan toddobaadkii hore idinku ballan qaadnay qormadeenna maanta waxay ku saabsan tahay qeexidda waxaa loola jeedo doorka haweenka aynu ka horeyno magaceenna udubdhexaad oo aynu barnaamijkeennan usoo filannay magacani waxa uu ka turjumayaa kaalinta ay haweenku kaga jiraan bulshada gaar ahaan bulshada soomaaliyeed ereyga udubdhexaad waxa uu ka kooban yahay laba eray oo kale ah udub iyo dhex haddaba aynu dul istaagno bal ereyga udub waa maxay udub udub waa tiir adag oo wax lagu tiiriyo dhaqan ahaan soomaalida waa geed xooggan oo lagu taago aqalka ama lagu xoojiyo dhisme si uu u sii istaagnaado maanta tiirarka waxaa laga sameeyaa shub iyo bir shamiito ama sibidh iyo waxyaabo kaloo laysku daray balse ujeeddadu weli waa isla tii hore oo waa inuu noqdo wax wax walba isku haya qaybta labaadna waa dhexaad dhexaadku waa tiirka ugu muhiimsan ee bartamaha yaalla aqalka soomaaliga dhexdiisa waa udubta ugu weyn ee culayska ugu badan qaada sida lafdhabartu jidhka u tiiriso ayuu udubdhexaadkuna hoyga u tiiriyaa mar kale ereyga lafdhabar afkeenu hooye waa adhax oo waa kii lahaa raaga ogaas allaha u naxariistee orod uma hollado oglihii adhaxda beelaayay micnaheedu waa in qof lafdhabartiisu jabto aanu ordi karin sidaasi lamida bulsho aan qadarin kaalinta haweenku way ku adkaanaysaa inay gaadho horumar waara bulshadii aan aqoon kaalinta ay haweenku ugu jiraanna abaalna ka celin socod iyo orotoona uma hollato mar kale soomaalidu waxay tidhaahdaa guri aan tiir lahayn ma taagna sidaasoo kale bulshada aan garanayn qiimaha dadka udubdhexaadka u ah way adkaanaysaa inay si adag u sii istaagto weli waxaad naga dhagaysanaysaan madasha furan oo aad kala socotaan sagaashan dhibic hal f m ama c j s f c a iyo siddeetan iyo siddeed dhibic shan f m ama c j s r com ee gobolka albera iyo gobolka b c iyo sidoo kale barahayaga bulshada youtube facebook tiktok iyo instagram aynu dib u milicsano taariikhda soomaaliyeed waxaynu arkaynaa in haweenku door muuqda ku lahaayeen nolosha bulshada waxay hormuud ka ahaayeen tarbiyadda ubadka ilaalinta dhaqanka suugaanta caafimaadka waxbarashada ganacsiga iyo xitaa halgankii gobonnimada qaar magacyadooda waa la wada yaqaanaa qaar kalena taariikhdu si weyn ugamaysan hadal hase yeeshee dhammaantood waxay raad ku reebeen bulshada soomaaliyeed sababtaas awgeed udubdhexaad waxa uu toddobaadyada soo socda iftiimin doonaa sheekooyinka haweenkaas isagoo ku eegaya kaalintooda dhinacyada waxbarashada dhaqaalaha caafimaadka tarbiyadda dhaqanka iyo horumarka bulshada waxaynu isku dayi doonaa inaan sawir dhab ah ka bixinno kaalinta haweenka soomaaliyeed inagoo ku salaynayna taariikh waayo aragnimo iyo xog lagu kalsoonaan karo haddaba dhagaystay intaynan hawada isku macasalaamin waxaan jeclaan lahaa inaan maanta idin weydiiyo su-aal adigu maxaad u aragtaa doorka haweenka soomaaliyeed mise jirtaa haweenay noloshaada raad wanaagsan ku reebtay oo aad jeceshahay in sheekadeeda la maqlo fikirkiina iyo talooyinkiinu waa noo muhiim haddii aad hayso aragti tusaale ama talo nala wadaag si aynu uga wada dhigno udubdhexaad madal ay codadka bulshada soomaaliyeed ku kulmaan waa anigoo ayaan iyo dhammaan bahda madasha furan waxaanu idinka mahadcelinaynaa wakhtigiina iyo dhegaysigiina habboon ilaa toddobaadyada dambe aynu hawada ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa nooli kulantee
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay ayaan maxamed oo barnaamijkan inoo soo diyaarisay islamarkaana nala socodsiinayso dabcan waa su-aalo eh, wax ku oolaya su-aalaha ayaana weydiisay ee ah ma jirtaa haween adiga noloshaada door weyn ku lahayd ama aad si fiican u xusuusato waxtarkeeda iska badaa kuwii bulshada wax u taray waxaan filayaa eh, dhegeystayaal iyo qaar dhinaca baraha bulshada kala socdaba inaad jawaabtaas aad soo bixin doontaan haddii eh, baha awoodda la yidhaahdo uu idmo weli waxaanu kusii saqaynaa gabagabadii barnaamijkeenna waxaa inagu soo maqan barnaamijkeeni sooyaal balse marka hore qadar idah ah How much do you love this station? People dedicated to your community. News that directly matters to you. This station needs your support. Go to mycri.ca to find out more about the Community Radio Initiative, which will provide core funding for this station. At MyCRI, you will find an easy way to create an email that you can send to the politicians who need to hear your message. Just five minutes and a few clicks make a big difference. mycri.ca.
waayahay my c r i c a halkaa qadarka xayeysiinta aad kala socoteen waa idaacadda c j s f oo aad ka dhagaysanaysaan sagaashan dhibic hal f m buurta barnaby barnaamijkeena madasha furanna toddobaad walba toddobada ilaa iyo sideedda fiidnimo ayaad halkan kala socotaan waa xilligii barnaamijkeena sooyaal axmed baashe ayaa inoo haya dhegeysi habboon
kulanti wanaagsan dhammaantiinba kusoo dhowaada barnaamijkeena sooyaal oo aad aalaba kala socotaan hirarka f m ta ee sagaashan dhibic hal c j s f dot c a iyo baraheena xiriirka bulshada ee madasha furan iyo sugan miidiya dhegaystayaal waxaad barnaamijkeena sooyaal ee maanta ku maqli doontaan taariikhda dadka loo yaqaana bogaaga kanada sidaan barnaamijkeenii horeba idinkula wadaagay intiinin la socotay taariikhda kanada way adagta in la fahmo iyadoo aynaan ka sheekaynin ama dhuuxin dhaqanka iyo taariikhda dadka abogaaga ah ogow oo dhegayste abogaagu ma ahan qeyb yar oo ka mid a taariikhda waase bilowga sooyaalka kanada si kasta sida aan wada ogsoonahayna kanada kama bilaaban imaatinkii reer yurub kumanaan sano ka hor waxaa dhulkan deganaa dad asal ah ee loo yiqiin dadka asalka ah ee loo yiqiin abogaaga kanada luqadda ingiriiskana lagu yidhaahdo indigenes people haddaba waa imise qabiil qowmiyadood ama bulsho dadka loo yaqaan abogaaga kanada qaab nooceeda ayay kula falgaleen doolkii reer yurub iyo dadyoogii dhulkooda ugu yimi mase jirtay iska caabin u dhiganta tii ay soomaalidu kaga hortagtay gumaystihii reer yurub ee dhulkooda ugu yimi ka sokow qabsashada dhulkooda tacadiyo intee leegay ay kala kulmeen gumaystihii reer yurub sideese dhulkooda loola wareegay ma dagaal mise khiyaano dhammaan su-aalahaas iyo kuwo kale oo badan ayaan ku lafaguri doonaa barnaamijkeenna maanta dhegaystayaal dhuuxidda ama dheehashada dhacdooyinkii adduunka soo maray dhibaatooyinkii loo geystay dadka abogaaga ah iyo weliba habdhisanka dowladnimada kanada ma aha barnaamij taariikheed oo keliya waase cashar muhiima oo ay ku dhex jiraan dhibaatooyinka laga dhaxlo kala qaybsanaanta bulsho heshiisyada aan la dhaahin iyo dhagarta cadowga oo aan indho dheer lagu fiirin dowladda kanada waxay hadda si rasmiya u aqoonsan tahay saddex bulsho oo waaweyn oo aboga ah kuwaas oo lagu kala magacaabo first nation inuwits iyo metis mana aha saddex qowmiyadood oo keliya balse waa saddex bulsho oo waaweyn kuna kala duwan dhaqanka luqadda iyo taariikhda intaba bulshooyinka abogaaga kanada inkasta oo ay la kulmeen gumaysi daran dagaallo iyo dabargoyn aan la qiyaasi karin haddana waxaa la rumaysan yahay in ay maanta ka kooban yihiin in ka badan konton qowmiyadood iyo tiro dad ah oo ka badan laba milyan oo ruux oo ku kala hadla wax ka badan toddobaatan luqadood kuna nool gudaha dalka kanada hal qayb oo ka mid a saddexda qaybood ee ugu waaweyn ayaa ka kooban lix boqol iyo soddon qabiil first nation waa kooxda ugu badan tiradooduna maanta waa qiyaastii wax ka badan hal milyan oo qof kuwaas oo ka kooban lix boqol iyo soddon qabiil oo first nation ah oo ku kala nool gobollada dalka kanada dhegaystayaal walow ay dowladda kanada aqoonsan tahay jiritaanka wax ka badan toddobaatan qabiil oo aboga ah haddana waxaan maanta barnaamijkeenna ku falanqayn doonaa shanta qabiil ee ugu waaweyn qoomiyadda first nationka keli waa qabiilka ugu weyn qoomiyadda first nationka kanada waxay ku nool yihiin gobolada sida alberta saskajawan manitoba iyo ontaria waxayna ku hadlaan luqado kala duwan oo ka tirsan qoyska kree qabiilka labaad waa anishabey oo caan ku ah ilaalinta dhaqankooda iyo taariikhdooda dheer waxayna ku nool yihiin gobolada ontaria manitoba iyo hareeraha harooyinka waaweyn ee ku teedsan xuduudka kanada iyo maraykanka luqadooduna waa anisha bey mawin qabiilka saddexaadna waa migma oo dega bariga kanada gaar ahaan new scotia new brunswick prince edward iceland iyo cubeg luqadooduna waa migmow halka qabiilka afraadna yahay hodana shawni oo sidoo kale loo yaqaan isbahaysiga iroko waxay leeyihiin taariikhi dheer oo ku saabsan ixtiraamka hoggaanka dhaqanka iyo wadatashiga waxayna ku hadlaan ilaa lix luqadood oo kala duwan qabiilka ugu weyn shanta qabiil ee aan maanta barnaamij qabiilka ugu dambeeya shanta qabiil ee maanta barnaamijkeena ku soo qaadanaynana waa dhanaya dhanaya waxay ku nool yihiin waqooyiga kanada qarniyo badan waxay caan ku ahaayeen ugaarsiga kalluumaysiga iyo ilaalinta deegaanka waxay ku hadlaan dhowr luqadood oo loo yaqaan dhanaya languages ka hor intii aysan yurubiyanku imaanin first nation waxay ahaa- waxay lahaayeen dhul u gaara nidaam bulsho hoggaan dhaqan ganacsi iyo dhaqamo u gaara habnololeedkoodii horena wuxuu ku xirnaa koox walba deegaanka ay joogeen qaar ayaa ku noolaa ugaarsiga iyo kalluumaysiga halka qaarna lahaayeen beero magaalooyin iyo ganacsi maanta qaar ayaa weli ku nool deegaano u gaara walow dhulka intiisa badan xoog lagaga qaatay halka qaarka kalena ay ku nool yihiin magaalooyinka waaweyn ee kanada welina waxay ku dadaalayaan ilaalinta ilaa- welina waxay ku dadaalayaan inay ilaashadaan luqadooda dhaqankooda iyo xuquuqdooda dhuleed dhegaystayaal barnaamijkeena sooyaal ee toddobaadkan waa naga intaa tan iyo inta toddobaadka dambe ku kulmi doona mid lamid ah waxaan idinkaga tegayaa ammaano alla iyo nooli kulante
weli waxaa daawadayaal socdo ciyaarihii adduunka oo ay kooxa yari marba marka ka dambaysa isku soo harayaan waxaana jiro kooxa iska hor imaanaya oo ay soomaalidu jeclaan lahayd in ay labaduba wada guulaystaan suurtagalse ma ahan laba qalbiyeyntaasi ayaanu ku eegaynaa qormadeena kusoo dhawow madasha furan anigoo jaacan faraslaa ayaa idinla socodsiinaya waxaa soo gabagaboobay ciyaartii u dhexaysay kanada iyo morocco oo ay morocco guusha ku raacday saddex iyo eber ciyaartaasi ka hor ayaana codbaayaha la dhex maray dadkii salaada jimcada kusoo oogay masaajidka alimaan ee magaalada suuri qaarkood kuwaas oo aanu weydiinay cidda ay taageerayaan morocco iyo canada maadaama ayagu ay canada ku nool yihiin morocana ay laba jeer bahwadawaag nala tahay mar waa wadan afrikaana marna waa wadan muslima waxaana ay kala yidhaahdeen
magacaygu waa ilkaase beri waxaa ciyaarta marooka iyo kanada hal waxaan taageersanaya kanada sabab qoys kanada nolosheeda bedesho
marka waxaad leedahay abaal eh, waddanka abaalba waddanka nagu leeyahay waa inaan support garayna kanada sax Ah, magacaada cabdiraxaan aa ladhaa ani labaduba kuley waa taageeraya haddii maroko soo baxdana waa khayr haddii kanadana soo baxdana waa khayr labadaba see loo taageeraa qofku waa inuu koox taageeraa soo kanada de waa meelaan deganoo de ku barbaarnay moogta haye
round sixteen weligood maysa tegin Ha.
congratulations you know Ah, si fiican.
haddii eh, maroko qaadana de waa sax haddii kanadana qaado dee dadaalkeedii unbay sii badanaysaa oo next year baa imaanana marka waxaad leedahay ma kala jecli waa ma kala jecli labaduba waa isku mid aad baa maasanta Ah.
magacaasha magacaga cabdirashiid cabdirashiid berri waxaa dhacaysa ciyaartii kanada iyo morocco marka labada wadan eh, mid waa mid afrikaan oo muslima midna waa midkaan degannahay Eh, yaa taageersantaa wallaahi niyo run ahaantii een, horta waxaan taageersanahay eh, morocco maadaama da islaama nahay Een, xataa marka la dha- la yidhaahdo kubad ahaan isku awood ma aha sax Een, morocco waa tiim aad organize u ah dhisan i hope inay gaari doonaan ciyaaraha kaba dambaysta inay gaari karaan marka insha allahu tacaala guul baan u rajaynaa morocco laakiin canadana still hadday soo baxaanna waa waa waa waa- waa waddankaanu ku noolayn iyagana nasiib wacan baan leeyahay waa maasantasha Waa, aad- aad- aad- aad mudan.
magacaygu ismaaciil walaal ismaaciil eh, kusoo dhow madasha furan berri waxaa dhacaysa ciyaartii kanada iyo eh, morocco Eh, yaad la jirtaa waxaa la jira kanada berri insha alla kanadaan taageeri doonaa insha allah Eh, morocco waa wadan muslim ah waa wadan eh, afrika ah hadday soo baxdo eh, afrika dhibca u koreeyo marka kanada ka dooratay sabab kanada waxaan ku doortay kanada waan ku noolahay waan deganahay ma- nabadgelyaan ku haystaa waa meeshaan maaragtay qotilyoonkayga ka soo saarto meeshaan ilmo ku korsado marka waxaan taageerayaa meeshaan deganahay sax waa waa- waa arrin sax ah waa ku salaamaya waa mahadsan aad iyo aad thank you
weli waxaa dhiman ciyaaro door ah oo ay kooxo dhowrahay isaga hor imaan doonaan sida marooke iyo kanadana ay soomaali badani sababo kala duwan awgood u rajeynayaan in ay wada gudbaan oo ciyaarta kama dambayska ah ay gaaraan maxay kula tahay daawade ee ma jiraan kooxo sida maraykanka ama sidii marooke iyo kanada ay soomaalidu hadda wada rajeynayaan inay horay u gudbaan ilaa iyo ciyaarta kama dambaysta ah dhanka fariimaha nagula wada
kaasi wuxuu ahaa jaamaca oo shalay mikrofoonka la dhexqaaday dhallinyartii eh, salaada jimcaha kusoo tukatay masjidul iimaan Eh, dhegeystayaal waxaan idin xasuusinayaa eh, berito axadda haddii aan la yidhaha koob iyo tobanka in ay ka dhici doonto oo axad ah een, dabaaldegii eh, sanad guuradii ka soo wareegtay xorriyaddii soomaaliya eh, beer creek ha u daymaraalina halkaa iskugu kaalaya kuna muujiya si aad u garab taagantihiin dadkiinnii iyo dadkiinniibi Eh, goorsheegta waxay ku sii socotaa sideedii fiidnimo waana wakhtigii aanu hawada isku macasalaameyn lahayn ama ku kala tegi lahayn Ah, intaynu dib u